iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka kow iyo tobanaad ee cibraaniyada rumaysad rumaysadku waa hubaasha waxyaalaha la rajeeyo iyo xaqiiqaynta waxyaalaha aan la arkin waayo saasaa loogu markhaati furay waayeelladii rumaysad ayaynu ku garanaynaa in duniyooyinka lagu abuuray hadalka ilaah sidaas daraaddeed waxa la arko lagama samayn waxa muuqda haabiil rumaysad ayuu ilaah ugu bixiyey allabari aad uga wanaagsan kii qaabiil sidaas daraaddeed waxaa loogu markhaati furay inuu xaq yahay ilaahna waa ka markhaati furay hadiyadihiisii saas daraaddeed isagoo dhintay ayuu weli hadlaa enoog rumaysad baa kor loogu qaaday si uusan dhimasho u arag lamana helin maxaa yeelay ilaah baa isagii qaaday waayo intaan kor loo qaadin ka hor ayaa markhaati loo furay inuu ilaah ka farxiyey oo rumaysad la'aantiis ma suurtoodo in isaga laga farxiyo taas aawadeed kan ilaah u yimaadaa waa inuu rumaysto inuu jiro oo uu yahay kan u abaalguda kuwa isaga doon doona nuux oo ilaah uga digay waxyaalo aan weli la arkin ayaa cabsaday oo rumaysad buu ku diyaariyey doonni in reerkiisu ku badbaado sidaasuu dunida u xukumay oo ku noqday mid dhexlaxaqnimada rumaysadka ku timaada ibraahim kolkii loo yeedhay rumaysad buu ku addeecay inuu tago meeshuu ku heli lahaa dhaxalka wuuna tegay isagoo aan garanaynin meeshuu ku socdo rumaysad buu ku degganaa dhulkii loo ballanqaaday sidii dhul qallaad wuxuuna taambuugiyo la degganaa isxaaq iyo yacquub oo ahaa kuwii la dhaxlay isku ballan waayo wuxuu filanayey magaalo aasaas leh oo kan dhisay oo sameeyey uu ilaah yahay saaraah qudheedu rumaysada bay ku heshay xoog ay ku uuraysato oo iyadoo dhaaftay wakhtigii dhalmada ayay dhashay waayo waxay ku tirisay ku aamin ah kii u ballanqaaday sidaas daraaddeedna waxaa mid sidii nin dhintay oo kale ah ka dhashay dad u badan sida xiddigaha cerka iyo sida camuudda badda xeebteeda taal oo aan la tirin karin kuwaasu kulligood rumaysada bay ku wada dhinteen iyagoo aan helin waxyaalihii loo ballanqaaday laakiin meel fog bay ka arkeen oo way aqbaleen oo waxay qirteen inay dhulka ku ahaayeen shisheeyayaal iyo dad socdaal ah waayo kuwa waxyaalahan oo kale yidhaahdaa waxay muujiyaan inay doondoonayaan waddankooda ah oo hadday xusuusanayeen waddankii ay ka baxeen way heli lahaayeen wakhti ay ku noqdaan laakiin iminka waxay aad u doonayaan waddan ka wanaagsan oo ah jannada sidaas daraaddeed ilaah ka xishoon maayo in loogu yeedho ilaahood waayo wuxuu iyaga u diyaariyey magaalo ibraahim kolkii la jirrabay rumaysad buu isxaaq allabari ahaan ugu bixiyey kii ballamada aqbalay ayaa wuxuu bixinayey wiilkiisii keliya in kastoo lagu yidhi kuwa isxaaq ka farcama ayaa farcankaaga loogu yeedhi doonaa wuxuu ku tirinayey in ilaah ka kicin karo xataa kuwii dhintay oo sida masaal oo kale ayuu isagii uga helay kuwii dhintay isxaaq rumaysad buu ugu duceeyey yacquub iyo ciisow xagga waxyaalaha imaan doona yacquubna markuu dhimanayey rumaysad buu ugu duceeyey mid kasta oo wiilashii yuusuf ka mid ah oo ilaahna wuu caabuday isagoo cuskanaya ushiisa guudkeeda yuusufna markii dhimashadiisii dhowayd rumaysad buu kaga hadlay bixitinka reer bini israa'iil wuxuuna ka dardaarmay lafihiisa muusena markuu dhashay waalidkiis rumaysad bay ku qariyeen saddex bilood maxaa yeelay waxay arkeen inuu ilmo wanaagsan yahay kamana ay cabsan amarkii boqorka muuse markuu weynaaday rumaysad buu ku diiday in loogu yeedho wiilkii gabadha fircoon oo wuxuu ka doortay in lala salciyo dadkii ilaah intuu wakhti yar dembi ku farxi lahaa isagoo ku tirinaya cayda lagu caayo masiixa aawadiis inay ka qiimo weyn tahay maalka masar waayo wuxuu filanayey abaalgudka rumaysadu buu kaga tegey masar isagoo aan ka cabsanayn boqorka caradiisii waayo wuxuu u adkaystay sidii mid fiirinaya kan aan la arkin rumaysad buu ku sameeyey kormaridda iyo dhiigga rushayntiisii inuusan baabbi'iyihii curudyadu iyaga taaban rumaysad bay ku dhex mareen badda cas sidii dhul engegan laakiin markay masriyiintu saas isku dayeen way liqday derbiyadii yarixoo rumaysad bay ku dumeen kolkii toddoba maalmood lagu werwareegay dabadeed dhilladii raxab rumaysadkeedii aawadiis lama ay halligmin kuwii caasiyiinta ahaa maxaa yeelay basaasyadii bay nabad ku dhowaysay oo maxaa kale oon idhaahdaa waayo wakhtigu waa igu gaaban doonaa haddaan wax ka sheegi lahaa gidcoon iyo baaraakh iyo samson iyo yeftah iyo daa'uud iyo samu'eel iyo nebiyadii rumaysad bay kaga adkaadeen boqortooyooyin oo xaqnimo ku sameeyeen oo ballamo ku heleen oo afafka libaaxyada ku xidheen oo xooggii dabka ku demiyeen oo seefta afkeedii kaga baxsadeen oo itaaldarradii kaga xoogaysteen oo dagaal ku itaal weynaadeen oo cololkii shisheeyaha ku eryeen dumar baa waxay heleen kuwii ka dhintay iyagoo la sara kiciyey qaar kalena waa la xanuunjiyey ilaa ay ka dhinteen iyagoo aan aqbalin in la samato bixiyo si ay ku gaadhaan sarakicid ka wanaagsan qaar kalena waxay jarribaad ahaan ula kulmeen majaajilo iyo karbaashid iyo weliba silsillado iyo xabis waana la dhegxiyey miinshaarna waa lagu kala jeexay waana la jirrabay seefna waa lagu gowracay wayna warwareegeen iyagoo qaba hargo idaad iyo hargo riyood iyagoo cayr ah oo la dhibay oo la silciyey dunidu ma ay istaahilin iyagii waxayna warwareegi jireen lamadegaanka iyo buuraha iyo bohollaha iyo godadka dhulka kuwaas oo dhammu iyagoo loo markhaati furay rumaysadkoodii daraaddiis ayaanay helin wixii loo ballanqaaday waayo ilaah wuxuu hore u arkay wax ka wanaagsan oo inagu saabsan inaan la'aanteen iyaga kaamil laga dhigin